bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa lix iyo tobanka maaj sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waana toddobaadka tobnaad ee qarniga koob iyo labaatanaad sannadkiisa siddeed iyo tobnaad bishiisa saddexaad ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka halahaa ee
ima qashii
imadadaali barnaamijka dhanka farsamada waxaa s- si talantaani ah aan idhaahda dhankii farsamada noo hagaya Mhm.
khayse cali shire Ee, wadajirna barnaamijka waxaa een, darandurriyi doona hadduu eebba raali ka noqda cabdisanaac cali mataan daacad iyo xamdi cabdilaahi xuseen haddaan qaldanayn waaya barnaamijka een, een, kama marnaa aroosada meherka iyo dhalashada hase yeeshee galabta waxaanu si gaaraa barnaamijka aynu uga xuso doonaa arooska saaxiibkeenna ugu qaali ah iyo weliba saaxiibtiis cabdiqani cali xirsi barre iyo xamdi cabdi waadhoor oo meherkooda uu ka dhacay maanta magaalada muqdisho laakiin ariskoodu caawa ka dhacayo istanbul turkiya hase yeeshee inta aanan gudagelin horta beleska ugu horreeya aan jece- ayaan jeclana ku daafuro xamdi adiga Waa ogolaato tahay. haya soo qabo eryadii axmed salabaan bide maadee ka gaadhe heeskii sidii sabiga ay wadajir wada wadaagi doonaan sucaad sheekh maxamed hudoon hibanuura iyo jannada iyo firdowsalla ka waraabiye cabdiqadir xasan kun iyo sagaal boqol iyo todobaatankiina mm, way timi ay ku qaadiyo sararta
afkaaga malab iyo caanaba la isugu gee sucaad sheekh maxamed hudoon hiba nuur ah dabcan ay radiogala socota laga yaaba sucaad aad baan ku salaamayaa isagana naxariis in allah ka waraabiyo cabdiqaadir xasan heeski sida sabiga barnaamijka aanu ku daafurnay ee waraaqaha mar kale galab wanaagsan ayaanu idin leenahay xamdi maniga kon maraya waraaqaha masaadiga dhankaaga inaad iiga hormartay aad u jeclaan lahaa waayahay haddaan ku hormaro hooyo shugri xalaane faarax iyo odaygeeda cabdi xuseen waadhowr iyo dhammaan carruurteeda oo umulkhayr iyo ayaanle iyo mun muno iyo ladan iyo dhammaan carruurta kale oo dhan iyo khayrey waxa ay iyo aadan cabdi saad aadangeni iyo marwadiisa dhubado cali shire iyo roode cabdi xabad iyo khatrib axmed cigaal kabrey iyo jamiilo abshir xaashi iyo nuuro iyo dhammaan carruurteeda cabdiraxmaan deeq iyo cilmo deeq oo dhan iyo shamso maxamed sheekh iyo carruurteeda ekro maxamed maxamuud iyo nimco maxamed maxamuud iyo xamdi maxamed maxamuud iyo sakariye maxamed maxamuud iyo farxaan maxamed maxamuud iyo xabse maxamed maxamuud iyo faysal jaamac timir iyo marwadii safaan maxamed sheekh iyo dhammaan carruurteeda oo sumayo iyo hani iyo kala ah caashikiin hooyaxawa xaaji nuur iyo odaygada jaamac cilmi iyo dhammaan carruurtooda faadimo axmed jaamac kaatun iyo carruurteeda oo kala ah faad daahir iyo saamiye cabdi kulmiye iyo dhammaan carruurteeda oo dhan iyo dhammaan reer kaamba oo dhan oo isku duuban iyo anigu cabdisalaan cali mataana iyo qays cali shire iyo xamdi cabdilaahi xuseen oo xidigta barnaamijka ah hooyo xalimo sheekh iyo dhammaan carruurteeda cabdifataax cali xirsi barre iyo aabe jenaraal cali xirsi barre cali gaab taliyaha kolleejyada agoonta booliiska ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo cabdiladiif maxamed bootaan oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo marwadiisa faadimo muuse birmo iyo dhammaan carruurteeda amran iyo hodan iyo ayaan iyo asxaabta degan xaafadda jamaal cabdinaasir x iskuulka jamaal cabdinaasir iyo allahi hambaliyo bogaadin iyagoo isku duuban yaanan ka tegin jibriil macalin xasan iyo macalin xasan farax iyo madani cabdicasiis jimcaale iyo dhammaan carruurteeda yurub iyo yaxye iyo ayaan iyo caasho iyo kale ah hambalyo waxa ay leeyihiin xamdi cabdi waadhowr iyo saygeeda cabdiqani cali xirsi barre oo meherkooda uu ka dhacay muddo laba saac iyo bar ka hor ah magaalada muqdisho caawana rooskooda uu ka dhacayo magaalada istanbul ee caasimadda waddanka turkiga ilaahay waxaanu kaga rajaynaynaa oon kaga baryaynaa in uu ka dhigo qoys lagu nagaado owlaad baryana eebe uu kala siiyo heeskaan u dalbanayna waanu ciyaari doonaa iyo xamdi markan haye aamiin aamiin anna aan sii raaciye dhankaygana waxaan ku darsanayaa warqad meher ah oo asxaab badan ay soo direen waxaa la yidhi waan idin salaamnay daadiyayaasha barnaamijka imaqshi iyo madadaali daacdi iyo xamdi ay yidhaahdeen waa idinka qaadna mid taa lamid ah ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxaa la yidhi waxaa diraya asxaabta kale ah xaawo cabdulla cuweyd anise cabdulaahi maxamed xamdi cabdulaahi xuseen maxamed maxamuud maxamed cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud maxamed xuseen axmed daacad nuur ismaaciil sheekh hani cabdirashiid cabdirasaaq maxamed faarax shiine ismaaciil xaaji cabdalla armaan aadan siidiye cabdifataax xasan faarax cabdirasaaq jaamac cilmi balaag iyo cabdiraxiin cabdulaahi daacad ayaa la yidhi asxaabtan waxay tahaniyad farxad leh oo meher ah ay la qaybsanayaan ayay yidhaahdeen xuseen aadan ibraahim iyo sucaado cali axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho maanta waayahay heeska waad inoo soo wadanta waraqad kala raacsanaya xadiid sheekh yuusuf iyo astaal cali gurxan iyo carruurteeda maxamed cabdi jaamac dhalas iyo axmed cabdi jaamac iyo yaxye qaalid xadiis iyo iyo yaxye qaalid xadiis iyo qaalid xadiis sheekh yuusuf iyo yaxye xadiis sheekh yuusuf iyo fardiwse xadiis sheekh yuusuf iyo yoonis xadiis sheekh yuusuf iyo asxaab fara badan oo runtii halkan ku xusan oo aan lasoo koobi karin dhallinyarada xaafadda kaambada oo dhan waxa ay hambaliyo bogaad maxamed cali nuur yaana ka tegayn iyo marwadiisa faadimo maxamed cilmi fani iyo dhammaan carruurteeda iyo raadiyo muqdisho aan ka xusay cabdiqadir cabdullahi ibraahin iyo aabe cabdullaahi ibraahin iyo dhammaan reer jabal cabdinaasir reer allahi hambal iyo bogaadin waxay leeyihiin cabdiqani cali xirsi barre iyo marwadiisa xamdi cabdi xuseen meherkooda u ka dhacay maanta magaalada muqdisho rooskoodana uu ka dhacayo istanbul turkiya alle waxaan ku baryaynaa arooska loo ayo haye heeska ad u ciyaarsid arooska waa tahay intii is aroostay iyaga ilaahay ha isku barakeeya dhammaan lamaanihii isdoorta ayaanu leenahna si wada jir ahna waynu ugu wada ducaynaynaa waxaan soo qabanayaa hees lagu magacaabo dhayalsade oo uu ku luuqeynayo fanaanka maxamed mooge liibaan heestaasna axmed saleemaan bida ayaa erayadeeda iska leh waxaana la qabtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo kood kabankan ah waxa weeyaan waa dhayalsaday ayuu heesku yahay waa sida gabadho inoo sheegtayba laakiin kabankana waxa weeyaan aabihii kabanka soomaaliya maxamed ismaaciil xudaydi ayaa garaacaya mhm, arooskan u ciyaarka waa kan
aa عينك ضميري يقولي لي لسه عاشقي معك يا قولي بابا అమ్మదయోడంకాగవా అమ్మదయోడంకాగవా అమ్మదయోడంకాగవా అమ్మదయోడంకాగవా సుడో మదీను సుడో మదీను సుడో మదీను సుడో మదీను
tahay halkaasaan kaga soo laabana heestii dhayalsada uu ku luuqeynayay maxamed mooge liibaan ereyadana waxaa iska lahay axmed saleemaan bidde waxaana kabanka garaacayay maxamuud ismaaciil xudeydi sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ayaa heestaasi la qaaday haye daacad dhankaan xamdi maxamed moog allah u naxariistay fanaaniinta gelita ayuu ku jiray waraaqaanu sidan baqaadaynaaye hooyo shukri xalane shukri xalane abtidoon iyo aabe cabdi xuseen waa dhowr shukri xalane faaraxan idhaaho iyo aabe cabdi xuseen waa dhowr iyo dhammaan carruurtooda muuna cabdi xuseen iyo maymuun cabdi xuseen iyo odageeda iyo carruurteeda iyo mulqad cabdi xuseen iyo ladan cabdi xuseen iyo odageeda iyo carruurteeda oo weliba odageedu waa fahad daari axmed saaxiibka iyo carruurtooda cayni cabdi xuseen iyo ayaanle cabdi xuseen iyo mune cabdi xuseen waxaa kaloo iyaguna halkan hambalyo ka diraya maxamed maxamuud guuleed iyo marwadiisa shamsoon maxamed sheekh iyo carruurtooda oo kala iqra maxamed maxamuud guuleed iyo xamdi maxamed maxamuud guuleed iyo nimco maxamed maxamuud guuleed iyo s- iyo sakariye maxamed maxamuud guuleed iyo farxan maxamed maxamuud guuleed iyo xafse maxamed maxamuud guuleed iyo aadan cabdi siyaad aadan gene iyo marwadiisa dhubada cali shire iyo dhammaan istaalal gurxan iyo odageeda xadiis qoysus iyo dhammaan carruurtooda maxamed cabdi jaamac axmed ah, cabdi jaamac iyo khaalid iyo yaxye iyo yoonis iyo yaanan ka tegin faadime maxamed cilme iyo carruurteeda iyo odageeda maxamed cali nuur qatre maxamed cigaal qatre kabarey iyo dhammaan asxaabta kaambada oo dhan madiine cabdicasiis ay ku jirto iyo macalin xasan faarax iyo dhammaan carruurtooda jibriil iyo yaxye iyo maxamed iyo caasho iyo yurub iyo ayaan iyo kale ah ayuub iyo dhammaan bahda warbaahinta ee raad iyo muqdisho oo cabdiqadir cabdullahi ibraahim catoosh iyo qays cali shire iyo xamdi cabdilaahi xuseen oo xigta barnaamijka maqashimada daala galabtan Een, barnaamijkan leefka u baxaya inagoo cabdisalaan cali mataana dhammaanta inagoo isku duuban iyo hooyo xalimo sheekh ayaana ka tegayn iyo aaba jeneraal cali xirsi barre cali gaab taliyaha kulajada aqoonta booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan xa- dadka ku nool xaafadda jamaal cabdinaasir iyo allahida oo dhan waxay hambaliyada bogaadin u ciyaarayaan cabdiqani cali xirsi barre iyo marwadiisa xamdi cabdi xuseen waa dhowr oo meherkoodu s- saacado ka hor ka dhacay magaalada tan muqdisho caawa walaalo iskoodu oo ka dhacayo istanbul oo caasimada turkiya ah alle waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo mm, arooskii ay ka dhashaan caruur ilmo cabdiqani cali xirsi ah ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo gurigii lagu nagaado xanta haye aamiin aamiin aamiin ayaan sii raacinayaa markaana warqad tahniyada aroos ah ayaa dhankayga taala waxaana la yiri waxaa diraya asxaab aad u fara badan oo lagu kala magacaabo cabdinaasir idle cabdiraxmaan aadan shire kowsar cabdiraxmaan cilmi maxamed nadiif shire maxamed cabdulaahi filimbiin nefse xirsi maxamuud rooda cabdirashiid saynab xaadow amran axmed iyo maxamed ciise maxamuud axmed cabdi cali dhammaan bahda soomaali kebel ay yidhaahdeen qaybtooda muqdisho waxay dirayaan tahniyad aroos ah lamaanaha isdoorto waa laba wariye ay yidhaahdee xasan sheekh axmed xasan cadde iyo hibo maxamed nuur oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toban iyo shanta bisha saddexaad laba kun toban iyo sideed ay yidhaahdeen reerkaasna ilaahay ha ka dhiga kii lagu nasto lagu nagaado oo ubad khayr qabana ay kala helaan ay yidhahdeen aamiin aamiin ayaan raacinayaa dhankii kalimaha sugaanta ayaan asxaabta warqadahooda halkan ka akhrinay adigu Anoo dhayalsada soo qaadato runtii dee dhiiga iyo lafaaba taabatay laakiin waxaan soo qabanayaa mid maskaxda iyo dareenkaba taabanaysa waa tahay Een, fanaanaduna waa maryan mursal ciise bootan maryan deeqa waa gartay.
allah ilaah cimriga gawaari Aamiin.
heeskuna waa heeskii Mhm.
rogrogasho waa gartay
uguraad shay adigoo orugtaada ku noosha
xasan ciise buutan maryan deeqa heeskeedii rogrogasho ayuu ahaa run ahaantii barnaamijka ayuu qayb ka ahaa raadii muqdisho ayaa idin weli nagala socotaan dabcan da- dadweynuhuna way kaga qaybgeli karaan xagga telefoonkaasi ehladooda iyo asxaabtoodaba u salaamaan inaga oo ah codkooda hawada ah, gelin doona amaba si toos ay barnaamijka uga qaybgeli doonaan siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo toban toban iyo saddex toban toban iyo afar ayay naga soo wici karaan waan u mahad celinaya saaxiibkay qays cali shire barnaamijka ayaanu ku guda jirnaaye aabe cali xirse barre cali gaab taliyaha hoggaanka kolleejyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee agoonta iyo marwadiisa halame sheekh iyo dhammaan carruurtooda oo ilmo cali xirse barre ah aan ka xusa saaxiibka cabdifataax cali xirse barre iyo marwadiisa idil gaashaanle cabdiladiif maxamed bootaan iyo marwadiisa faad- faadimo muuse birme iyo dhammaan carruurteeda oo amran iyo hodon iyo ayaan ah waxaa dhammaan dadkaasi iyo cabdi- cabdiqadir cabdullahi ibraahim atoosh iyo aabe cabdullahi ibraahim iyo dhammaan carruurtooda iyo hooyo ruqyo iyo reer nuur cali qase oo hibo nuur cali iyo hani nuur cali iyo aan kaa xusi karo iyo aadan cabdisiyaad adangeney iyo dhubado cali shire iyo astaad cali gurxaan iyo odageeda xadiis oo yuusufir iyo carruurtooda iyo reer maxamed maxamuud guuleed ama reer guuleed baan idhaaha oo aan ka xusaya iqra iyo xamdi iyo nimco iyo sakariye iyo farxaan maxamed cali nuur iyo marwadiisa faadimo maxamed cilme iyo carruurtooda oo aan ka xusayo mahad iyo xidig iyo een, dhammaan carruurtooda oo dhan iyo faadimo maxamed jaamac kaatun iyo carruurteedaas oo kale ah fahad daahir axmed iyo marwadiisa ladan cabdi xuseen iyo ree cabdi waa dhowr lafaantooda hooyo shukri xalina faarax iyo aabe cabdi xuseen waa dhowr iyo muune cabdi xuseen iyo maymuun cabdi xuseen iyo murqur cabdi xuseen iyo ladan cabdi xuseen iyo cayni cabdi xuseen iyo ayaanle cabdi xuseen ay waxay hambaliyo bogaadeen dhammaan dadkaas soo dirayeen anigoo cabdisalaana iyo qays cali shire iyo xamdi cabdillaahi xuseen oo xigta barnaamijka iyo maxamed cabdixakiim bunka iyo marwadiisa iqra xasan cabdulqaadir sheekh muuse hambaliyo bogaadeen waxaanu leenahay cabdiqani cali xirsi barre iyo xamdi cabdi xuseen waa dhowr oo meherkoodu ka dhacay magaalada tan muqdisho roskooda nacab uu ka dhacayo damashaadku dambe wuxuu ka dhacaya daxamdiye istanbul oo turkiya ah Aha.
Een, allah ka dhigo rooska loo hayo ayaan leeyahay heesuhu aad bay u fara badan yihiin haye maxaad eh, imka waraaqadda imika ade- adaysid waa tahay waraaqada dhankaygana aad aadayo waa warqad aroosa galabta waxaad moodaa in arooska ay aadna ugu badan yihiin waxaa diraya cabdifataax daahir jeyto oo ah agaasimaha radio muqdisho maxamed kaafi sheekh abukar een, tiftiraha radio muqdisho cabdirasaaq maxamed faarax shiino madaxa barnaamijyada radio muqdisho fahad cabdi gaas fahad cabdi geele qays cali shire cumar xasan cali ibraahim aadan faransa yaxye cilmi cabdisalaan cali mataan daacad maxamed ibraahim cabdulla biibaaye axmed salaad ayaa yiri ala- ayaa lagu soo xijiyey iyo xamdi cabdulaahi xuseen waxay tahniyad aroos ah ay u dirayaan ayaa la yiri cabdifataax akhyaar cosoble iyo nejmo maxamed xasan oo ku aqal galay maanta oo jimco ah magaalada muqdisho ducadana waa xaggiina iyo dalabka heesta ayaa la yiri waayahay mm, maxaad haysaa markan
anigu haddaan usoo qabto dhoof caashaq baan soo qabanayaayo daacadow xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc ay ku luuqeynayaan ereyadana waxaa iskale maxamed cali kaariye kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ayaana heestaas la qaaday maqlabo
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdabay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandhanansi keliye ay dexdabay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandhanansi keliye way dhahaa mise weel way dhahaa mise weel cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog ahadhan taalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog ahadhan taalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dheehliyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
jacayl aan dhammaanayn jacayl aani dhaafayn dhuuxiyo wadnaha galayn jacayl aan dhammaanayn jacayl aani dhaafayn dhuuxiyo wadnaha galayn jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya dabeed u dhafinaya jacaylka dalkaygiyo halkanigu dhibaya dabeed u dhafinaya waan soo dhiidi doonaha waan soo dhiidi doonaha dhambaal iyo waraaqan dhii ku soo qoraye dhambaal iyo waraaqan dhii ku soo qoraye dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhaan taalin cashaqa daqsa waaanu soo noqon soo noqon dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhan taalin cashaqa daqsa waaanu soo noqon soo noqon
waa tahay intaasaan kaga imaano heestaasi oo ay si talantaali ah ugu looqeynayeen xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc eryadana uu lahay maxamed cali kaariya kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii heestana waxay ahayd dhoof jacel
gabagabadii barnaamijka aanu soo gaaray een, anigoo cabdisalaana iyo xamda cabdilaahi xuseen oo xigta barnaamijka ayaa qays cali sare iyo maxamed cabditaxkiin bonka iyo marwadiisa iyo runtii furtun cabdisalaan cali iyo saciid cabdisalaan cali iyo dhammaan ilma cabdisalaan cali mataan waa inagoo isku duuban iyo adanganay iyo dhurbad cali shire iyo astaahil iyo xadiis iyo qadra kabri iyo shamso oo maxamed sheekh iyo maxamed maxamed gulid oo odaygeeda ah iyo fahad daahir iyo marwadiisa ladan iyo ilmo cabdi xuseen dhammaantood iyo ilmo cali xirsi barre ilmo cali gaaban ee dhaho iyo hoyo xalimo sheekh wadajir waxaanu ula dabaaldegaynaa xamdi cabdi xuseen iyo cabdiqani cali xirsi barre oo meerkoodu maanta ka dhacay magaalada muqdisho caawan arooskooda oo istanbul ka dhacayo ilahay waxaan leenahay inuu ka dhigo qoys ballaaran oo bulaalo ayaan leeyahay gabagabadii barnamijkan heeskii ugu dambeeyaan soo qaban lahayaye xamdi intaan heesta soo qaban waxaan ka hormarinaya hal warqad oo meher ah warqada meherka ah waxaa diraya mucaawiye axmed muude cabdinaasir daahir sabriye maxamed cabdixakiim bunka muxidiin macalin cabdulle cumar xasan cali xaawa cabdulle cuweyd xaawuluul anise cabdulaahi maxamed xamdi cabdulaahi xuseen maxamed maxamuud maxamed cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud maxamed xuseen axmed nuurs ismaaciil sheekh xani cabdirashiid cabdirasaaq maxamed faarax shiine ismaaciil xaaji cabdalla armaan aadan siidiye cabdifataax xasan faarax cabdirasaaq jaamac cilmi balaag cabdiraxiin cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay meher u dirayaan oo farxad leh ayaa la yiri ay la qaybsanayaan xuseen aadan ibraahim iyo sacaade cali axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho maanta oo jimco ah daacaduna waa xaggiina heesta ugu dambeysa ee barnaamijka heeskii boodheri ayaan idin soo qabanayaayoo akhyaartan dhegeysanaysaa uu ku luqeyn doono ilaahay jannada firdowsa ka waraabiya maxamed nuur gariigaar iyadan iska leeyahay abwaanka weynaa ee soomaaliyeed jaamac salabatobiya kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankeenna way soo xarootay oo kaydka tirada ayay soo gashay barnaamijka waxaa noo farsameynayey qays cali shire wadajirka barnaamijka waxaa u wadaagaya wadajir u tabinayey cabdisalaam cali mataan daacad iyo xamdi cabdilaahi xuseen taaj jumcada sodaan dib mar kale ugu kulmi doonan waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
been laguma heeso inta lagama bayde waa loo badeeraa cilmi ku la baalan badhay ee qays la baaba anaygu balaadhe cilmi barwad mahaa ku taalo idigu baahde weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte ayadoo habeen badha intaan soo baraarigay baalaha kareego ayadoo habeen badha intaan soo baraarigay baalaha kareego markaan bixiyey faynus ileen dhaabaweeye barkimada dagaalo markaan bixiyey faynus ileen dhaabaweeye barkimada dagaalo barwadnaha ku taalo iigu baahdeeye barwadnaha ku taalo iigu baahda weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerta boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte basarka iyo jaahiyo bilicda iyo nurka waa midaanu bogayo basarka iyo jaahiyo bilicda iyo nurka waa midaanu bogayo andaraqayo biyanimay u keenta bil ku soo manaade andaraqayo biyanimay u keenta bil ku soo manaade barwadnaha ku taalo iigu baadeeye taalo igu baadeeye boodhari sigiisii barashada jacaylkana ay yadhayte boodhari sigiisii barashada jacaylkana ay yadhayrate deerka iyo laabta dabga waxaan ku haystaa bari inaan aroose deerka iyo laabta dabga waxaan ku haystaa bari inaan aroose batarkiyo ciyaartiyo digilkaiyo heesa aan malo bilaabe batarkiyo ciyaartiyo digilkaiyo heesa aan malo bilaabe barwadaha ku taalo igu baadeeye barwadnaha ku taalo